xasan reerkan mudug iyo galgaduud runtii arrintiisu waa daba dheeraata horta oo maaragtay runtii xilli aan loogu talagelin bay gaartay iyo wakti dheer bay qaadatay laakiin hadda dhibaato kasta iyo wakti kasta ha qaadato hadda waxay maraysaa anaga sida ay ila tahay xilli gaba ah oo ah in dawladdii maaragtay ay shirki inay furto in la joogo waktigeedii iyo alla idma dhawaan
marka bal waxaad ka warantaa kulankii hadda waxay yaran yahaa la yiri wuxuuna waxaa yaran yahay laba kamid a beelaha goboladaasi dega maxaa arrintaa nooga biirin kartaa cabdiqabidiin sida aan maqlayaa waxay tahay wararka aan ka maqlaynaa waxay tahay in muddo laba maalmood ah ay qaateen odayaashii iyo dadkii meesha ku shirsanaa oo ay leeyihiin wadatashi baa laba maalmoodaan u baahannahay inta aan ka ogahay kadibna haddii alla idmo in loo soo shirka loo soo rarayo magaalada cadaado oo ahayd madashii shirka loogu talagalay in maamul samaynta ay ka dhacdo ma lagu heshiiye marka caqabadaha taagan inay yihiin baan maqlaynaa gogasha halka la dhigayo marka ma lagu heshiiyey in horta bal gogasha cadaado laga dhigo oo halkaas kulanka uu ka dhaco walaal haddee maanta laga heshiin mahayo sideed bilood ka hor baa laga heshiiyey arrintaas oo ahayd dawladda ayaana shirka hogaaminaysay oo muxuu ahaa astaysay meesha cadaada in shirka lagu qabto dawladday ku ahayd ra-iisul wasaarihii xilligaa jiray baa ku dhawaaqay annaguna waanu aqbalnay dadka yagii saxiixayaasha ahaa haddana markii dambe oo shirka nabadda gobashii nabadda ee degmada doosamareer lagu qabtana madaxweynuhu uu mar kale xaqiijiyey in shirku noqonayo gogasha maamulka lagu dhisaayo inay cadaado tahay marka wax khilaafahoo ka jira aniga arrintaas iyada ahi ma arko aniga maxaa marka hor taagan kulanka in uu furmo waxaana loo sheegayaa in maalmihii uu madaxweyne xasan sheekh uu ku sugnaa dhuusamareeb in waxyaabihii uu halkaasi la tegay inta badan aan lagu heshiinin marka waxyaabaha hor taagan haddii wax waliba sidaad sheegaysa yihiin cabdiqaybdiin muxuu ugu furmi laayahay kulanka aniga hadda soo far inta anigu aan ka ogahay shirka marka ugu horeysa shirka waxaa wadaa waa dawladda federaalka meesha ay gobasha dhigtay ama markii hore dhigtay ama markii dambe madaxweynuhu dhigay ama hadda astaysan waxay tahay waa degmada cadaado ciddii hadda marka ama beeshii ama cidda diidani hadde waxaa la rabaa waxay ku diidan tahay inay kala hadasho shirka maadaama ay meesha ama amnigeeda iyo taakulaynteeda iyo go-aankii shirka ay tahay waxaa hogaaminaya madaxda dawladda federaalka dadkii wax ka qaba iyagaa laga rabaa hadda inay ka hadlaan xaq bayna uleeyihin iyado ciddii ka qabtaa ma garanaysaa wax kale hadde intaa ka duwan qabtaa laakiin waxa annaga agtayada murani kama jiro shirku waa cadaado shirkii nabaddana waxaa lagu qabtay degmada dhuusamareeb ayaa lagu qabtay intii aanu la soconay warbaahintana wuxuu ku ekaa shan iyo labaatankii buu ku ekaa oo la yidhi waa lasoo gebagabeeyey marka mar haddii shir lasoo gebagabeeyo ki dabcan kii kale in laiskugu yimaado wey waxaad markaa iga warantaa cabdiqaybdid goormuu kulanku si rasmia ufurmaya marka oo hadda qorshuhu yahay haddii wax waliba sida aad sheegaysaa yihiin walaal haddii ilaahay idmo aniga laba bilood baa awal loogu talagalay waagii hore sideed bilood buu marayaa hadda waxaan malaynaya haddii ilaahay idmo rajada aan ka qabo asbuuca ugu horeeya ee bishaan soo socota kowda labada saddexda afarta inuu furmayo oo halkaas madaxda dawladda federaalku ay furitaankiisa uga dhawaaqi doonaan annaga intaasaanu sugaynaa shirkana haddii aan la yidhaahdo wixii kowda bisha loo gaarana kulley aniga iyo intii kaloo ila midi cadaadaan kusoo uruuraynaa si aan uga qayb galno shirka furitaankiisa adiga ma kamid tahay cabdiqabdiid shaksiyan musharaxiinta u taagan madaxtinimada maamulka gobolada dhexe iyo mudug ha anigu waxaan kamid ahay dadka musharaxiinta ah sarcigaana io ogolaanahayo anigoo xilkaan hayo inaan u tartamo xilka la tartamo xilkaasna ciddii ku soo baxda aniga hadduu noqon waayo waxaan diyaar u ahay wixii aan hayno xila in lagu wareejiyo ciddii dadku doortana inaad la shaqaysaan anagu diyaaruna waa tahay dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qeybdiid oo cashacuud u waramayey